إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii dardargelinaya howlgalladooda ay ka wadaan gudaha dalka iyagoona habeenkii xalay fuliyey weeraro kala duwan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa xukun xadduridda ah ku fulisay nin aflagaadeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dowro socotay muddo afar bilood ah ayaa loo qabtay taa'ibiin isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo ku deganaya waalidiin ay ka maqan yihiin ubadkooda ayaa sheegay in muddo sanad ku dhow ay xirnaan doonaan dadka ay qabteen xitaa haddii aysan dembi lahayn madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ayaa laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa waddanka uganda بنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii dardargelinaya howlgalladooda ay ka wadaan gudaha dalka iyagoona habeenkii xalay qaaday weeraro kala duwan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya korarka weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay fulinayso ee habeen iyo maalin ah waxa uu qalqalgeliyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo qolada markaa rasaastu ku socota maaha ee qolada kale ay keebla yuurar tahay xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay rasaasta weerarka la isku weedaarsanaya ayaa laga maqlayay magaalada iyo nawaaxigeeda waxaana la aaminsan yahin ciidamada lala beegsaday khasaare la gaarsiiyey isla xalay waxaa jiray weeraro kale oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaaday kuwa oo ka dhacay meelo kala duwan mid ka mid a weeraradaasi waxaa lala beegsaday ciidamada kenya ee firiisinka kuleh deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose isla jubbada hoose xalay waxaa dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar foolkafoola la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ee firiisinka ku leh deegaanka calaamada ee u dhexeeya muqdisho iyo afgooye gudaha magaalada muqdisho xalay waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ka dhana dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda tawakalle ee degmada yaaqshiide waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxaa ku jiray madaxii canshuuraha ee dowladda federaalka ah ee xaafadda tawakal ee magaalada muqdisho ninkaas waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdulle isla xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaraxa ku weerareen fariisin ciidamada dowladda federaal ku leeyihin agagaarka masaajidka biyomaalow ee degmada howlwadaaga shalayna isla muqdisho gudaheeda howlgal ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen xaafadda xooshe waxay ku dileen askari ka tirsana booliiska dowladda federaalka waxaa lagu magacaabi jiray saadaam ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la wareegay gacanku-haynta mooto bajaaj uu watay askarigaas xilligii la dilayey maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ayaa xukun xaduridda ah ku fulisay nin aflagaadeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam zakariya cumar ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya xukunkan oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur islamarkaana ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid a dadka ku nool magaalada ceelbuur ayaa waxaa shalay galabtii lagula fuliyey eedeysane xasan tooxow fiidow xasan luglug kaas oo aflagaadeeyey nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn waxa uu ku dhawaaqay xukunka lagu riday ninkan maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey xasan tooxow fiidow xasan luglug iyo jawaabtii uu ka bixiyey iyo warkii markhaatiyaasha markhaatiyaashaasoo maxkamaddu aqbashay fiirisay maxkamaddu arrintaas una bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas fal ridinimo ah waxayna ka soo saartay xukunkan soo socda xukun kow maxkamaddu waxa ay ku xukuntay xasan tooxow fiidow xasan luglug dil xaduriddo ah intaas kadib qaadiga ayaa waxa uu aqriyey maraajicda loo cogsaday fulinta xukunkan iyadoona intaa kadib si toos ah loo gudagalay fulinta xukunka labo nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratu tawba aayadda lixdan iyo afaraad qowluhu tacaalaa walain sa'altahum layaquulun layaquulunna innamaa kunnaa nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum suuratu tawba aayadda lexdanaad ومنهم الذين يؤذون النبي إلى آخرها والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إيا سورة الأحزاب آيات كنتن إيا اللحاد إن الذين يؤذون الله ورسوله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إيا حديث جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقال محمد ابن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا فإن دمها هذر رواه أبو داود ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mar sii horraysay sidaan oo kale xarakada mujahidiinta al-shabaab waxay u dishay nin aflagaadeeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalem kaas oo xarun uu ku lahaa magaalada gaalkacyo lagula beegsaday camaliyad nafurnimo ah taas oo ay fuliyeen naftood horayaal ka tirsan xarakada mujahidiinta al-shabaab islamarkaana galaafatay nolosha ninkii aflagaadeeyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalem dowro socotay muddo afar bilood ah ayaa loo qabtay taa'ibin isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowradan oo socotay muddo afar bilood ah ayaa waxaa markaska al-hidaaya oo ah markas lagu dhaqan celiyo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka loo qabtay lixdan iyo sagaal askari oo ay saraakiil ku jiraan kuwaasoo soo faarujiyey safka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada askartan dowrada loo soo xiray ayaa waxay ka kala yimaadeen gobolada gado jubbada hoose baay iyo bakool shabeellaha hoose iyo hiiraan waxayna muddadii ay dowrada socotay qaateen casharo muhiim ah munaasabad aad u heersaraysa islamarkaana lagu soo xirayay dowrada ayaa loo qabtay askartan iyadoona wejiyadooda laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin dowrada loo soo xiray ugu horeyn laba askari oo ka tirsan ciidamadan ayaa su-aalo diini ah isku weydiiyey goobtii ay munaasabadu ka dhacaysay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu awaddu an as'alaka min altawxiid is'alnii maa tashaa'u min alas'ilat man rabbuka ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه بما عرفت ربك بآياتي ومخلوقاتي ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وحده كم أقسام التوحيد التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية towxiid alasmaa'i waasifaat
mid ka mid a askarta oo lagu magacaabo cabdi maxamed oo ka hadlay munaasabadda ayaa allah uga mahadceliyey nicmada uu soo waafajiyey isagoona sidoo kale u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxameda cabduhu warasuuluh amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal allah ayaa mahad iska leh allihii subxaana wa tacaalahay nimcadihiisa nagu galladay nimcat aliimaan waalislaam allahaas ayaa mahad iska leh suma ka bacdi waxaan u mahad celinayaa amiirka xarakatu shabaab almujaahidiin abu cubayda ayaan u mahad celinayaa walaalayaal annaga dad labaa'iye ayaan ahaynay siiba aniga cabdi maxamed xuseen nin ba-an ayaan ahay safka murtidiinta ayaan ku jiray qorada xun ee ugu yeeraan militari ayaan ka mid ahay xamar ayaan ka tirsanaay halkaas waxaa ilaahay fadligiis noqday inuu ilaahayga subxaana wa tacaala hidaayo iyo diintaydii aan u soo noqdo oo islaamnimada aan soo galo ayaa ilaahayga subxaana wa tacaala igu soo manaystay duruusta ay qaateen waxaa ka mid ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana goobta ka akhriyey cabdifataax xasan cabdulle bismillaah hal suura ayaan rabaa tafsiirkeeda inaan halkan kasoo jeediyo waana suuratu sharxi waana makiya waana sideed aayadood bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa arraxmaani naxariis guud naxariisto arraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisto alam nasrax miyaanan ku waasicin nebi maxamedow laka adiga sadraka laabtaada wowdacnaa waan dejinnay canka adiga wisraka dembigaaga alladii dembigaasoo anqada cusleeyey dahraka dhawarkaaga warafacnaa waan kor yeelnay laka adiga dikraka xuskaaga fa inna maca alcusri culaysla jirkii yusran fudeyd ayaa ahaaday inna maca alcusri culaysla jirkii yusran fudeyd ayaa ahaaday waidaa goortii faraqta aad ka faaruqdo salaada fansab ducada ku daal wa ilaa rabbika rabbigaagana farqab raadi
maxamed cabdi xuseen oo ka mid ah ciidamada dowladda loo soo xiray ayaa sidoo kale munaasabadda ka soo jeediyey tixgabay ah goori baan marayaa dhaadanoo dhayalo maqale baliladayaae gaamimay wurdooda biryaha waan ka gabsadaye dhagax meel dhowha lagu dhuftaa dhawaaq meel dheere waa soo gabshaday goobay goobabantiise ballandayoo daaqadii muuqatan diradku hayae fakadiyo fariidow tanyahadaada faydhube bambada qiiqayo dhamdhaha dhawaaqaye gaalka waa ina la dilo gowrac lagu jide waa ina lafdhabartiyo shishada laga togtee
sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga wilaayadii islaamiga ee hiiraan oo gebagabadii munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa dardaaranna u soo jeediyey ciidanka dowladda loo soo xiray waxaan idiin dardaarmaynaa intii laydin dardaarmay oo horey laidin yiri sugnaada qaar baa saraakiiloo idinku jira qaar baa askar caadi ahaa magacyo kala duwan baa nolow kukiin sheegay qaar baa nabad sugid ka mid ahaa qaar baa milatari ahaa qaar baa booliis ahaa waxaad ahaydeen oo shala aad ahaydeen waad ogaateen inaan janno lagu gelayna waad ogaateen diintiinna iyo wixii ilaahay uu idiin abuuray iyo wixii aad saaka noo micnayseen oo aad noo fasirayseen waxa jannada lagu gelayna waad ogaateen gadaal ha u noqonin ha laabanina shala dhibkii iyo culayska aad ku ahaydeen mujaahidiinta maanta cadowga ku noqda dib ha u noqonina lidan dayicima ilaahayna idan dayicimaan walaalihiin muslimiintan idan dayici maayaan
markaska alhidaaya ayaa dhowr jeer sidan oo kale dowlaad sharci ah u qabtay askar iyo saraakiil ka soo goostay dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoona dowraadkaas ay ku qaateen duruus muhiim ah mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo ku deganaya waalidiin ay ka maqan yihiin ubadkooda ayaa sheegay in muddo sanad ku dhoweey u xirnaan doonaan dadka ay qabteen xitaa haddii aysan dembi lahayn sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed amiin iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay maamulka puntland uu sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo dadka rayidka ah ayaa waxaa mar kale hadal handadaad ah uu ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo ah guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka puntland oo u goondinaya waalidiin ay ubadkooda ka maqan yihiin ayaa sheegay in muddo sanad ku dhow ay xirnaan doonaan dadka ay qabqabteen xitaa haddii aysan lahayn wax dembi ah sanyare ayaa sidoo kale sheegay inuu ku farxayo murugada waalidiinta ay ubadkooda ka maqan yihiin isagoona hadlaya ayaa hadal hanjabaad ee ka muuqato u jeediyey waalidiinta ay ubadkooda ka maqan yihiin waxa uuna yidhi islaam baa maalnawdi soo wacda waxay tiri wiil baa iga xiraa afar beriyo afartii beri ma seexan islaantaas waxay la seexan weyda ma taqaanaa anigu farxad bay ii saa'idinaysa islaan seexan weyda markii wiilkeeda la xidho waxay la seexan weyda waxay og tahay wiilkeedu silsiladdii gujis baa meel taallo inuu ku xidhan yahay lagana yaabo inuu caska aado marka islaan walbayba hadhow intaad seexan waayi lahayd haddeer wiilkaagu meeshuu maraya ilaasho wiilkaygaa xidhanoo xala ma seexan ha seexan weligaa haddaan rabtid wiilkaaga ma annagaan dhir gacantayada soo aad annagu dadka iskama doonana wixii gacantayada soo aadaan qabanaynaa kaan qabannaana toban bilood arki maysaan xataa hadduusan dembi lahayn sanyare ayaa marar badan sidan oo kale u jeediyey hadallo uusan ka fiirsan isagoona ay intaa usii dheer tahay naceebka uu qabo diinta islaamka waxaana mar sii horeysay uu sheegay in masaajidda aysan wax qiimaha ugu fadhin agtiisa islamarkaana uusan gelin kuna tukanin xabsiyada maamulka puntland ayaa waxaa ku xidhan dad rayid ah kuwaas oo si xaqdarro ah ugu jira jeelasha maamulkaas waxaana marar badan uu maamulka puntland xukunno dil ah ku fuliyey dhallinyaro shacab ah oo aan waxba galabsan halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya ayaa laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa waddanka uganda william ruuto oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya ayaa gebi ahaanba laga mamnuucay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi muddo saacada ah oo uu ku sugnaa garoonka kadib ayay saraakiisha socdaalka ee xukuumadda uhuru ka dalbadeen inuu tuso warqad muujinaysa in fasax uu kasoo qaatay saraakiisha dowladda kenya safarkan laga hor istaagay william ruuto ayaa ah kii labaad ee uu kaga dhoofo gudaha kenya iyadoona safarkii hore uu ku tegay isla dalka uganda bishii julaay halkaasoo uu kula soo kulmay madaxweynaha uganda yuweri museveni xiriirka u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka kenya iyo saraakiisha dowladda ayaa sii xumaanayay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaana uhuru kenyatta uu ruuto ku eedeeyey inuu safarro micno darro ah uu ku marayo gudaha kenya warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa